Ururka haweenka saxafiyiinta ee Wiji ayaa tababar saddex maalmood u socday oo soo gabagabeeyay soddon saxafi oo ku nool magaalada Hargeysa waxaana kasoo qaybgalay haweenka saxafiyiinta Somalilan. Tababarka ayaa lagu baranayay sidii ay haweenka ugu shaqaysan lahaayeen xirfada kaamirada iyo fagaara ka hadalka. Agaasimaha waaxda farsamada wasaaradda warfaafinta Somalilan ayaan Cabdirasaaq Jaamac iyo Yaasmiin Axmed Yuusuf gudoomiyaha ururka haweenka Somalilan ayaa si wadajir uga waramaya ahmiyadda tababarkan.
waa markii labaad ama traininki labaad ay nala qabtaan muddo saddex cishaa wuxuu nooga socday magaalada boorame kaasoo lagu baranaysay habluhu editinka iyo kamarada iyo diyaarinta intaba u baran lahaayeen ee ay uga maarmi lahaayeen inay qof garabsadaan oo iyagu iskood isu taagaan kaasoo aan ahayn markii ugu horreysay aanu qabanno ee a markii saddexaad ee aanu ku qabanno magaalada boorame laakiin waa markii koowaadee hay-addan nala fulinayso kanaynu maanta u fadhinee ah fagaara ka hadalka ama public speakinka iyo xidhiidhka ka dhexeeya miidiyaha marka laga hadlaayo waxa weeyaan isaguna mid inoo socday muddo saddex cishaa waxay ahayd waaye aragnimo aynu isweydaarsanayno may ahayn tababar keliya qof kastaa fikir buu leeyahy dadku waxaa layidhi qof wax wada yaqaanaana ma jiro qof aan waxba aqoonina ma jiro marka maadaama aynu sanimi waynu kala faa'iidaysanaynay haddii aynu nahay dhallinyarada ka socota saxaafadda wiilal iyo gabdhaba qolooyinka ka socda ururada maxalligaa hablaha ka socda ururada siyaasadda hablaha jaamacadda ka socda hablaha social werkarka inamadeenan laftooda way naga faaidaysteen iyo xafiiska wiijaba runtii anoo ku hadlaya afka wasaaradda warfaafinta waxaan aada ugu faraxsanay inaan xidho maanta tababarkan saddexda cisho socday ee loo qabtay hablaha kala duwan sida ururada maxalligaa jaamacadaha qaar ka mid ah iyo hablaha suxufiyiinta iyo inamada suxufiyiinta qaarkood in soddonkaasi qof halkan loogu qabtay fagaara ka hadalka oo runtii mawduuc aada u weyna laakiin fahan ahaan aan fahmi aan fahansanaya ma aan garan karo inaad saddexdaa cisho ka faa'iidaysateen runtii waa wax lagu farxo ka haween ahaan ragga waxaad muddaa mar walba inay iyagu ka dhiiran yihin haweenka oo kolkaasi fagaara ka hadalka iyo meelaha marka la iskugu yimaado ay ka yara dhiirdhiiran yihiin xataa ama ha barto ama yuusan baran oo ha haata miduu isagu leeyahay oo haybadiisa ama hibada ilaahay siiyey ah inagoo ka haween ahaan qaar inagamadii ay fagaara ka hadalka ku fiican yihiin meelaha qaarkood haddana weli wax badan baa inaga dhiman hadday tahay jaamacadaha ururada bulshada hablaheena saxaafadda laftigooda meelaha waxaad ka yararkaysaa in ay ka jiraan xagaldaac fara badani oo runtii dhaqankii qofkii oo dhiiran oo dadaalaya haddana dhaqanku mararka qaarkood uu xakameeyo laakiin waxaan ku faraxsanaya wakhtigan xaadirkaa in wax badan isbedeleen ururka haweenka saxafiyiinta somalilan ayaa door muuqda ku leh saxaafadda waxayna muddooyinkii dambe wadeen dadaalla ay ku horumarinayaan shaqada ay ka haayaan saxaafadda